qofka culimada maalin walba meesha lagu dilay ama meel ku dhow ama meel kale maalin walba ka hadla ee haddana hal mar aan shabaab ka hadlayn masaajidka ha u baneeyo culimada dawladda haddaa maanta o dhan daba canaanata dawladda waxbay xadaa waxbay kanaysaa maantao dhan waxaasoo dhan mucta waxaas micnaba dad baa dhiig baa daadanaya dhiigga ka hadal waan ogeyn labaatan dhowr iyo tobankii sane hadda lasoo dhaafay culimadan caawa halkan fadhidaaye saan unbay u qaylayayeen wayna nool yihiin xabadna kuma dhicin lamana gawricin waxbana ma noqon markuu ilaahay doono bayna dhimanayaan waxaad moodaa culimo badan oo waxaa jirta masaajidda dadka uga muxaadareeya uga khudbadeeya imaam u ah laakiin hal kelimo aan ka sheegayn shabaab ka hadlayn talow sheekhaasi wuxuu dadka u sheegaya waa maxay qaarkood meelaha kale waxa ka dhacay aad ay sheegayaan ma kitmaanulcilmimaa ma cabsi iyo fulaynimaa dadka culimadaasoo waxaan dhihi lahaa waad mahadsantihiinoo culimada geesiyaashae u banneeya guryihiina iska jooga haddaa rabtid idinka